You're with SBS Radio.
sheekh ibraahim n xaaladda haddaba guud ee haata waddanka ka jirta n si gaara n dhulka soomaalida cabdi maadaama oo haatan uusan qorshe haatan isagu haynin n mucaaradkii uu kala hortago isagiina aad moodo in n xaaladdiisu haatan horsocod badan aynan ka muuqanin haddii markaasi ilaahay uusan keenin n xal kaleete oo aan hadda muuqanin n xalka ee gobolkana u danta ah aan dhaho n dhulka soomaalidana u danta ah maxaad ku cabiri kartaa
runtii suuro maanta gobolka soomaalida ku jiro suuro ku farax gelinaysa maaha waa bicture ah hal qof oo number one iyo number two ilaa number ten isagii ah qof caqlile iyo dad caqlile iyo dad expert aan aanu yeedhanaynin ururo kale iyo cod kale aan ogolayn marka horta gobolka soomaalidu xaalad waxaan ku tilmaami lahaa inuu marayo aada u adag oo isbedelka etoobiya ka dhacayna una la qabsan karaynin intuu ninkaasi odayaa joogo ani marka waxaan u arkaa xalka nidaamka meesha ka jiraay inuu si dabiici ah xilka uga dego oo maantaba xayla maryam rasalin oo xilka ka degay boqorkii africa u noqday waxaa loo ansixiyey inuu noqdo weligii allihii inuu nolol madaxweyne ku noolaado shacabka soomaalidu intaas iyo in ka fiicanba way u qaban karaan madaxweyne cabdi ma garan karo kalsooni darrada haysata waxa ay tahay marka xalku waxa weeyaan intuu cabdi xilka iska wareejiyo si dastuuri aan u wareejiyo qofka kuxiga xataa hadduu rabo ku wareejiyo in uu isagu bal horta meesha baneeyo dhisalin dhisalin dhisalin nin oo fehel heer federaal isku casilay buu ahaa sidaana sharaf ku mutay cabdi isagoo oon tegin baa haatan xuquuqul insaankii ay malafyo badan gediyeen amuusan haysanin kalsooni saa daraaddeed ay tahay inuu intuu is adkeyn kara is adkeeya ama ay ka tahay miyayna noqon karin
anu anu markii anu tagay horta ma jirin faylkan xuquuqul insaanku kow gadaal buu ka yimid laba ma jirin hawlaha uu isku furay ee ahaa dembiyaan galay oo kanaan sameeyey oo tiimka horaa hebel iyo hebel baa waxaasoo dhan horta maba jirinba oo intaan aanu la kulmay kadib uu sameeyey saddexna waxaan isleeyahay dowladda soomaalidu awood bay leedahay maxkamadeeda iyo qaanuunkeeda u khaaska on lasoo faragelin karaynin cid soo faragelin kartaa oo hadda wax ku fardin kartaana ee yar tahay haddaan anagu isfahano wey anu marka taan ka duulaya waxa weeyaan haddii mashruuc soomaaliya ay yimaado waxay baarlamaanka soomaalidu wuxuu ansixin karaa cafwi in la iscafiyo oo sidii ninka la dhihi jiray nelson mondela oo kale uu ka sameeyey caddaanku waa kay xadgudubka badan sameeyeen laakiin waxaa lagu xaliyey war annagaa maxkamadaha anagii le annagaa wax anagii le annagaa garsoorka anagii le annagaa go-aankan qaadanay anu waxaan aaminsanahay ilaa hadda jaaniskaasi inuu jiro ciddii dambi gashay annaga naga gashay annagaana wax anagii garsoorka anagii le marka mashruuca soomaali soomaaliga ah wuxuu badbaadin lahaa isaga iyo dadka kaleba sheekh ibraahim waan gartay taas haddaba cabdi haddii xaaladiisu ay saa noqotay hadduu xoog had markaa isagu kusii joogo iyo haddii xal uu kuwas yimaado siaa kusii joogo iyo haddii kaleba wakhtiga kolley na tusi doona maxaa marka isaga marka laga tago maxaa yaa bedeli kara cabdi oo maanta diyaara oo wax qaban kara mucaarad aan ishaysanin oo middo meel ka yimid oo uun cabdi uun kasoo wada cadhooday oo laga yaaba iyagoo lafteeduna inaan isku ajenda ahayn iyo iyo on elephone haatan iyadu aan aan haatan dee weli wada xaajood iyo system aan ku imaanin oo iyadu laga yaaba khadkeedu inuu kasii adag yahay yaa bedel yaa bedel noqon kara marka miyu miyaan ahayn ninku inuu iskasii haysto
horta walaalow dad badan oo soomaali ah waxay aqrinhayaan markii isbedel la yidhaahdaba maskaxdooda waxaa kusoo degdegaya sidii soomaaliya ka dhacday oo kale runtiina gobolkan itawa waa ka duwan yahay gobolkan wuxuu qeyb ka yahay dowladda etoobiya la yidhaahdo oo xuduudiyeed u xidhan yihiin oo militarigeedii joogo oo hal calan leh oo wasaaradda arrimo dabadeed leh oo safaarada leh oo basaboor leh marka waxa aan haysanahay waa xukun hoosaad ee waddanka system baa ka jira ma dhacahayo waxaan la yidhahda vacuumka ama firaaq ama banaanaansho dastuuriya ma dhacayo taa marka horta cabsida in laska yareeya waa muhim ta labaad si dastuuriya hadduu u wareejiyo qofka madaxweyne ku-xigeenkiisu ku wareejini subaxaana shaqada way soconaysaa meeshana dawladdu waa dhisan tahay heer baarlamaan iyo heer wasaaradeed iyo heer garsoorba anu marka waxaan leeyahay horta cabsi dhinaca maba taalba oo markuu ka dego wax dhacaya oo wareera ma jiro ta kale hadda shirkan lagu qabanhayo diridhabo bisha soddonkeeda mucaaradka guduhu ama isbedel doonku ay qabanayaan waa shir loogu talagalay in lagu dejiyo road markii labadaa sane isbedelka lagaga gudbi lahaa looguna samayn lahaa guddigii isbedel doonka ee booska buuxin lahaa marka road mapkaas oo la sameeyey iyo guddiga isbedel doonka ee lagu dhawaaqay loo gudbiyo federaalka kadibna iyagu ay noqdaan dadka cabdi meesha markuu ka tago xilka la wareegiisa ama abaabulkiisa labada sano a noqon doonaan intaasi marka waxaan isleeyahay gudaha waa ku filan tahay damaanadna waa tahay inuuna wax la filan waa inuu ka dhici doonaan u isleeyahay shirkan diri dhaba hadda lagu baaqay iyo wixii ka soo bixi doona iyo hadday ogolaan doonaan in nidaamka cabdi oo iyo cabdi oo isku dada inay qaarkood markaas sii hayaan waa la arki doonaa haddii aad qiimayso haddaba dhinacyada aad saddexda u qaybisay marka cabdi laga reebo labadan kale onelef haddaan u nimaadno onelef iyada kaalintay ku leedahay isbeddelkaasi
onelef runtii hadda waa ururkii la dagaalamaya shan iyo labaatankii sane u dambeysay inagu nabadda qaadanayay ilaa hadda waa maqan yihiin ilaa laba jeer nairobi hadal bay la galeen oo laisku fahmi waayo kii u dambeeyay hadda uu bilo ka hor ahaa hadda intaan ogahay wadahadal bilow abaa jira oo axmed nawaad ogadinaya dastuurka inuu ka saaray teroristihii wixii oo baarlamaanka mariyey kadibna macluumaadka aan helaya waxay sheegayaan in eritrea laisku arkay haddana waxaa la filayaa inuu bilowdo marka waxaan isleeyahay horta wadahadalkaasi iyo broceskaasi waa bilowday waxa loo baahan yahay waa in kaa la dedejiyo iyagu marka dowrkoodu waxaa laga yaabaa caawa hadduu cabdi meesha ka tago in aynan iyagu goobjoog noqon karin laakiin waxaan isleeyahay waa qayb loo baahan yahay oo maqan oo waktigeedana imaan doonta
oo daraska oo daraska isla onelefta inagoo ka bixin oo daraska haddaba ay noqon karto onelef kaalinta ay ka qaadan karto haddii heshiiskaaba laga hadloba hadalka onelef muxuu ahaa ayaka talin baa ku jirtay etoobiyana ayaka talin siday ku aqbalayso kolley adkaanteeda adiga iga og oo meelo badan ay isku arkeen haddaba ma ma laga yaabaa inay onelef inta ay wixii hore oo dhan iska dhigto ay nidaamkan hadda sii dhacaya ay istiraado ka qaado oo adigu meeshii buuxi mase waxaad is leedahay ayaka talintoodii iyo qorshihii ay ku socdeen bay samaynayaan
horta onelef waxaan isleeyahay bislaansho badan oo xagga siyaasiga ah baa jira waad ogtao jabhadaha gobolkeena ka dagaalamayay qarniga iyo barhkaas hal siyaasa un baan lahayn oo dagaala dagaal siyaasi a maanaan baranin yani ku hubaysan ubaa naqaana maanaan aqoonin hab siyaasi si loogu dagaalamo onelef aad baan waagda dhawaa wadahadaladooda hadda u dambeysay waxaan isleeyahay tiamka cusub ee hadda maamulka yimid sida xogayaha cusub cabdiraxmaan maadey iyo tiamkiisu waxaan isleeyahay waa rag fahmi kara marxalada la maraya maanta kana faa'iideyn kara qiimeyntayda laakiin muxuu noqon doonaa ajanduhu mar walba isagoo qodobkaa wuu ku jirayaa horeyna waa ugu jiray intii wadahadal anagu kii aan gallay buu ku jiray laakiin keliya wuxuu ku qornaa uun xaq xaq bay uleeyihiin dadkaasi inay go-aan sida dastuurka waafaqsan intaan baa laisku hayaa maahane onelef wadahadalkeedo dhan qodobka kow buu ka yahay iyaguna waxay leeyihiin dastuurkiina sida ku qoran ma ahe anaga dadkanaga aftiha laga qaado ethoobiana waxay leeyahay sida dastuurka ku qoran oo keliya waxaan isleeyahay marka maanta marxalada aan marayno waa marxalo qiimeyn cusub nooga baahan wadahadaladii hore o dhan rajiimkii hore iyadoo lagu jiro ay dhacayeen laakiin hadda wadahadaladan waxay dhacayaan marxalo cusub anu marka waxaan dhihi lahaa hataa onelefta marxalada inay wadahadalka isku keli yeelaanba ma aha waa inay dad badan oo khubaraa oo deegaanka u dhashay ay ka qayb geliyaan oo marxaladan qiimeyn lagu sameeyo maxaa ilaa halkee la gaadsiin karaa ma sidii horen baa wadahadalka loo geli mise si ka bedelan ani waxaan aaminsanahay marxaladan inay u baahan tahay sidii hore si ka bedelan wallahu aclam taasi ma waxay ka dhigan tahay marka inay inay dabciyaan ad adaygoodii oo markaa ay laynkaad gasheen oo adigoo sheekh ibraahina jabadii u w s l f od hogaaminaysay aad qaadateen oo ahayduna aan isnabadgelino annaguna aan waddanka iskaga noolaano ma halkaasaad ay noqonaysaa marka inay inay ka bislaadeen oo isaa ay qaataan
ani ma raba taladayda inaan public ka jeediyo mediaha laakiin waxaan isleeyahay marxaladii tii hore waa ka bedelan tahay waxay u baahan tahay in la is arko onelf iyo dadka kaleba is arkaan oon lagu gelin wadahadalka sidii hore aan lagu gelin isbedel badan baa jira etoobiya hadda ra-iisul wasaare wuxuu ku dhawaaqay in dastuurkii guddi buu u qabtay in dib loo fiiriyo ah macnaheedu waxa weye dastuurkii male zanaawi ka tegay mid aan ahayn baa hadda la samaynayaa taa macnaheedu waxa weye inaan isweydiiyo haddaan ahay qofka gobolkaa u dhashay aniga maxaa faa'iida igu jirta maxaa khasaara igu jira qodobkaa maxaan ka yeeli kaa maxaan ka yeeli marka waa inay maskaxdeen iyo isla socoto iyo marxalada wadahadalkuba anu saasaan arki lahaa ugu dambeynta scenaarioha ama muuqaalka kuu muuqda markaad soo koobto maxaad isla isdhahaysaa way ku dhammaan kartaa arrimahan dhanka soomaalida ee haatan yar murgaxsan wallahi gobolkeenu isagoo marka horeba gobol dagaal ahaa haddana qodobo badan baa soo kordhay oo dhib keeni kara waxaa kamid ah hadda shidaalkan soo baxay waad ogtaa waddan dhan oo koonfurta suudaan la dhihi jiray oo mar dhawood xorriyad qaatay wuxuu u baaba-ay shidaal ba ahe waa la isku hardamay iyaga ma ahayn dagaalku dadkii shidaalkan danaynayay baa isku laayay warka hadda dawladdii dhammeed ay ku burburtay horta gobolkeena cabsi badan oo aniga xaggaas ay iga soo korodhay runtii oo u baahan inay dadku indho horle lagu aqriyo marka xalka loo yimaado an waxaan arki lahaa meeshaasoo cabdi ka tago mucaaradkan hadda birdhaba ku shirahaya oo booskii buuxiya owanala foog timaada oo wadahadal ku timaada degdega oo iyaguna markaas qeyntooda ka qaata saan waa saan jecel lahay laakiin siyaabaha aan ka yaabanahay inay dhacaan muuqatana waxaa kamid a cabdi oo raba in uu meeshaas ku dhinto wixii uu sameeyey ee waddankaa ka jira inuu saa ku burburo dee taasi hadday dhacdo waa scenario aada iyo aada khatar u ah waxaa laga yaabaa faragelin inay intay timaado annagana wax la weydiinin isagana wax la weydiinin cid kalena wax la weydiinin oo gobolkaas wixii la dhihi jiray ama nidaam degdega lagu soo rogo ama faragelin toosa oo federaali ay dhacdo marka scenaariogaasi waan u malaynayaa kuwa hadda isagoo cabdi ku fakeraya inuu yahay waa ka ugu khatarsan weeye gobolka ka dhici kara kaasi wuxuu ahaa sheekh ibraahim sheekh maxamed aad ayaad u mahadsan tahay sheekh ibraahim hadaa mudan walaal Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.